barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da ooad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efamyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa axad siddeed iyo tobanka bisha maaj sanadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya saare cabdi axmed iyo anigoo ah jaamac buule jaamac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna iyo barnaamijka dhallinyarada waxaa ka mid a barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo maanta marti ay ku yihiin dhallinyaro ka qalin jibisay jaamacadda ku taalla magaalada boorama oo sameeyey hal abuur cusub oo aan halkaas horay uga jirin waxaan keennay qalab aanan horay looga isticmaali jirin wadanka oo ka mid yihiin security surveillance oo kala socon karto mobilkaaga gurigaaga ganacsigaaga adoo meel kasta jooga inay weer dunida ka mida waxaan kusoo kordhinay qalab ladhaho biometric device ama attendance management system oo lagu xaadirinayo shaqaalaha ama dowlad ha noqdo ama wasaarad ha noqdo ama
dhankii heesaha ayaa iyaguna aana ka ilduufine heesaha aan idiin hayno waxaa ka mid ah
adigu waad maabise imayracayo imire mawjada hoosa ku dhacay
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale balse marka hore warkii dunida madaxweynaha dalka turkiga rajib dayib erdogan ayaa sheegay in ay bartamaha deegaanka afriin ee dalka suuriya ay ciidamada turkiga iyo xoogaga suuriyaanka ah ee xulufada ay yihiin ay gacanta ku hayaan islamarkaasina calanka turkiga laga taagay magaalada wakaalada wararkii reuters ayaa werinaysa in afhayeen u hadlay kooxaha uu turkigu baaritaano u sheegay in markii hore ay kooxdan maleeshiyada ah ay galeen magaalada afriin ka hor axaddan maanta ah kadibna kooxda kurdiga ay loo yaqaano y b j ay isaga baxeen kooxda fadhigooda uu yahay dalka britain ee korka kala socota arrimaha xuquuqul insaanka suuriya ayaa sheegtay sabtidii shalay in in ka badan boqol iyo konton qof oo ka barakacay deegaanka afriin tan iyo maalintii arbacadii inay jireen dalka ruushka waxaa loo dareerayaa doorasho maalinta sabtida ah waxaana la filayaa inuu madaxweynaha dalkaasi valadimir putin ku guulaystay lix sano oo hor leh inuu waddankaasi sii maamulo valadimir putin ayaa muddo siddeed iyo toban sano ah ka talinayay dalkaasi ruushka waxaana la tartamaya toddoba musharax hase ahaatee lama filayo mid ka mid a inuu culays ku noqon karo madaxweynaha dalkaasi ruushka sidaa daraaddeedna waxaa la filayaa in valadimir putin uu ku guulaysto in ka badan boqolkiiba konton codadka la tirinayo halka howlwadeennada ololihiisa doorashada ay rajaynayaan in ka badan boqolkiiba toddobaatan axadda ayaa la shaacin doonaa doorashada maadaama wakhtiga uu kala fog yahay oo koo iyo toban wakhti oo kala duwan laga isticmaalo dalkaasi ruushka iclaaminta codadka waxa ay ka bilaaban doontaa bariga fog ee dalkaasi boqol iyo sagaal milyan ayaa isu xaadirisay inay codeeyaan boqolkiiba koo iyo toddobaatan ayaa la odarasaya inay codeyn doonaan dadka codeyn kara ee ruushka ah
duhur wanaagsan mar kale dhegaystayaal ayaan idin leenahay halkaasi aad nagala socotaanna waa barnaamijka dhallinyarada maanta ee v o a washington haatanna kusoo dhowaada hibadii iyo hal abuurkii oo toddobaad kasta xiliyadan oo kale aad kala socotaan barnaamijkan waxaa toddobaadkan magaalada boorama noogu soo diyaariyay wariyaha v o e da haashim sheekh cumar good
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaasheeda qiimaha badan oo ku soo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka ee laanta afka soomaaliga ee v o a kaasoo maalin walba oo axad ah aad ka dhegaysataan idaacadda dahurnimo ee dhallinyarada maanta wuxuuna toddobaadkan idinkaga imanayaa magaalada boorama ee gobolka awdal waxaana idiin soo diyaariyay anigoo ah haashim sheekh cumar good barnaamijkeenna hibada iyo hal abuurka ee toddobaadkan waxaan ku soo qaadan doonaa dhallinyarada ka qalinjabisa jaamacadaha dalka gudihiisa iyo waxyaabaha ay ku soo kordhiyaan bulshada ee la xidhiidha hal abuurkooda maskaxeed waxaana inoogu martiyaa barnaamijkeenna maanta siciid cismaan cadare oo bartay aqoonta isgaadhsiinta kana baxay kulliyadda isgaadhsiinta ee jaamacadda eelo sannadkii labadii kun iyo lix iyo tobankii iyo xamse cumar cismaan oo isna bartay aqoonta kombyuter science wuxuuna ka qalinjabiyey kulliyadda kombyuter science ee jaamacadda eelo sannadkii labadii kun iyo toddobiyo tobankii ku soo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka ee laanta afka soomaaliga ee v o a waad mahadsan tahay
waa mahadsantihiin aad iyo aad bayniin soo dhaweynaynaa v o a bahda v o a haddii aan ku horreeyo injineer siciid cismaan cadare bal waxaad sharaxaad naga siisaa waxyaabihii la yaabka lahaa ee aad hal abuurteen lana xidhiidhay aqoonta farsamo yaqaannimada isgaadhsiinta islamarkaana aad ku soo bandhigteen muddadii aad ku jirtay waxbarashada kuliyadda iyo intii ka dambaysayba waad mahadsan tahay waxaan ahay ardaydii ka qalin jabisay jaamacadda ela university gaar ahaan facultiga telecommunication engineering waxaanan ka baxay sida aad sheegtay sanadkii laba kun iyo lix iyo toban waxaanan ahaa first bachelor degree qoladii ugu horeysay ee ka barataa telecommunication engineering gobolka oo dhan waayo oo eela ayaa ah jaamacaddii ugu horeysay ee gobolka ka bilowda facultiga telecommunication annaguna waxaan nasiib u helnay inaan noqono kuwii ugu horreeyey ee wax ka barta sidaasi ay tahay intii aan jaamacadda ku jirnay waxaa jaamacadda lanagu baray sidii aan xirfadayada aan baranayno aan ugu shaqaysan lahayn adanka oo lana barayey sidaan u samayn lahayn designka networkings oo kale u dejin lahayn sida oo kale aan u suurogelin lahayn inaan samayno qalabis ama devices aan anagu isku keennay kuwaas oo suurogelinaya ama faa'iidele in wax lagu qabsan karo dhinacay doonaan ha ahaadaan intii aan wakhtigaasi aan ku jirnay waxaan isku daynay inaan waxyaalo fara badan samayno sida oo kale markaan jaamacadda dhiganaynay waxa aan develop garaynay inaan dejino network kaasi oon hal a b adress intaan soo qaadanay a b adresskaas waxaan u qaybinay gobolka oo dhan afarka gobolka inta u leeyahay degmo uu leeyahay magaalada boorama gaar ahaan waxaan u qaybinay afarteeda degmo sidoo kale mid guud baan samaynay oo lixda gobol ee somalilan oo dhan hal a b adress oo kale inaan sambalstoonu soo qaadanay aan u qaybinay siday u heli lahaayeen iyagoo xaafad xaafad iyo guri guri loo gelinayo oo maxaadayo loogu qaybinayo taasi waan samaynay networking waan samaynay waan dhammaystirnay maxaan idhahdaa si fiican ayaanu uga shaqaysiinay sidoo kale markii final projectskii aan samaynaynay guruubyada waxyaaladii aan samaynay waxaa ka mid ahaa inaan samayno caanteeno taasi caanteenadaasi oo iyadoo ahayd mid aan anagu gacmahayaga ku samaynay iyadoo aan soo qaadanay wixii ay ka koobnaa sida iron wire ironiska oo kale mental iron baan soo qaadanay waxaan soo qaadanay transformers baan soo qaadanay sidoo oo kale resistance iyo iodis waxaan soo qaadanay diodis baan soo qaadanay dhammaantood intaan isku wada isku wada xidhnay question cabilisiga baan soo qaadanay waxaan soo qaadanay wired shabag oo kale ayaan isagana soo qaadanay dhammaantii intuan isku wada xidhnay waxaan ka soo saarnay aanteeno caadi u shaqaynaysa taasi oo kuu suuro gelinaysa dhanka mobiilka maaha laakiin waxay ku suuro gelinaysaa inay kuu soo qabato chalaniska t v-ga adiga oo kushan kabilkeyga intood u isticmaashaba t v-ga gelinaysa xadhigeyga waad ag dhigaysay dabadeeta waxay lahayd buntin off iyo on bay lahayd waad shidaysay waxay kuu soo qabanaysay inaad chalaniska t v-ga santalaytka ku jiraay inay kuu soo qabtaan t v-gana aad leef uga daawan karto sidoo kale waxaan samaynay waxaa ka mid ahaa networking intoon samaynay devicekaasi oo isaga kuu suuro gelinaysa inaad telefoniskaaga buildingska maxamed securityga si loogu ilaaliyo in qofku markuu soo galayo albaabka buildingka uu soo gaadho inuu telefoonkaasi uu ka go'i karo oo si automatic ah isaga goyo marka eriyada shirkaddu ay ka shaqaynayso telefoonkii mobilka ee gacantu kama shaqaynay miya kama shaqaynayo waxa ka shaqaynaya ma jirto kolka albaabka qofka ay soo gaadho toosale telefoonkiisu wuxuu ku soo qorayaa wuxuu ku soo qorayaa kuma jiro simka wax simka surface kuma jiro telefoonkaaga anteenadu way ka baxaysaa marka waa lagaga shaqayn karaa eeriyada xafiisyada dowladda xafiisyada shirkadaha xafiisyada kale ganacsiga dhammaan waa loo isticmaali karaa in aan eeriyadaasi aanu telefoon aanu ka dhici karin waa loo isticmaali karaa dhammaantood waa loo isticmaali karaa gaar ahaan waxaa aad loogu isticmaalaa masaajidada ayaa imika kale aad loogu isticmaalaa waayo masaajidada markasta oo lagu jiro waxaa dhacayna dee telefoona kasoo dhex dhacaan oo dadka ay ku dhaliyaan interference ay ku dhaliyaan taasi waxay suuro gelisay in telefoonada masaajidada loo isticmaaliyo maxaadarooyinka oo kale waqtiyada lagu qabanayo ayaa loo isticmaalaa masaajidada inta badan loo isticmaala sidoo kale imika waxaan ku tali jirnaa inaan develop garayno meel company aan samayno taasi oo softwareska mobiliska lagu shubayo aan iyadana inaan soo dejiyo injinahan doonayno oon mobilada installationkoogii oo softwareska sida dadka mobilada markay ka baxaan oo kale inaan ugu shubno oan iyadana samaynayno oon ku tala jirno meelo dhinaca bayteriyada oo ay dhib badan ka haysato dadka reer miyiga ee aan haysan jaarjiga ama aan jaarji karin karin telefoonadooda gacanta iyaga waxaad samayseen ama aad hal abuurteen ma jiraan ha way jiraan waxaan samaynay jarge maan samaynay jarjigaasi oo isagu kuu suuro gelinaya inaad telefoonkaaga isaga jaaj garaysan karto adigoo unan maxaa dhahday aana soo iibsan jaaj kale si toosa ayaan u develop garaynay uuna shaqeeyey uuna kuu buuxinaya uuna kuu jaaj garaynaya telefoonkaaga waxaad ka samayseen markaa jaarjiga cusub ee aad ugu tala gasheen in moobilada lagu jaarj gariso isagoo aan isticmaalayn electric
waxaan ka samaynay xadhkiimaan horta soo qaadnay electriguu isticmaalaya laakiin electriga uu kuu kaydinaya wuu isticmaalaya marka uu kuu kaydinaya xadhkaha iyo transistor iyo transformers waxaan soo qaadnay in dabkaogi waqtiga loogu talagalay ay kuu kaydiyaan telefoonka markaad gelisana uu kuu jaaj garaynayo laakiin electriga sita uu isticmaalaya uu kuusa kaydinaya wax qoraxda oo kale lagu isticmaalo oo qofku qoraxda ka jaaj garaysan karo ma samayseen iyaga iyadoo waan ku tala jirnaa development inaan samayno waan rajaynayna
haddaan u wareego dhinaca xamse cumar cismaan oo kuliyadda combyuter science ka baxay ee jaamacadda eelo labadii kun iyo toddobiyo tobankii xamse waxyaabaha markii aad halkan jaamacaddan eelo aad ka baratay aqoonta kombyuutarka waxyaabaha aad soo kordhisay ee aad ku soo kordhisay bulshada maxaa ka mid a waa mahadsan tahay bahda v o a iyo barnaamijka halabuur waxyaabaha aan soo kordhiyay anu magacayga waa xamse cumar cismaan waxaan ka baxay kuliyadda combyuter science jaamacadda eelo labada kun iyo toddobiyo tobankii intii aan ku dhex jirnay jaamacadda xilligii waxbarasho sanadii saddexaada jaamacadda ayaa waxaan aasaasay shirkad la idhaho himila software solution oo ajandaha iyo fishinka shirkadda uu ahaa in dadkeeni loo dhammaystiro baahida adeegyada i t-ga waxyaabahaan soo kordhina waxaa ka mid ah waxaan keennay qalab aanan horay looga isticmaali jirin wadanka oo ka mid yihiin security surveillance oo kala socon karto mobilkaaga gurigaaga ganacsigaaga adoo meel kasta jooga inay weer dunida ka mid a waxaan kusoo kordhinay qalab ladhaho biometric device ama attendance management system oo lagu xaadirinayo shaqaalaha ama dowlad ha noqdo ama wasaarad ha noqdo ama iskuol ha noqdo ama jaamacad ha noqdo ama business sector ha noqdo in shaqaalihii la controli karo waqtigoogii macnahii in qofkii waqtiga meherada uu ka shaqaynaya ama waqtiga organisationka u shaqaynayay la ogaan karo xaadiriskiisii waxaan soo kordhinay telefono freeya oo local freeya oo la yidhaaho panasonic bbgs waxaana ka hirgelinay xarun ganacsi ama isbitaal oo ladhaho alaala hosbitaal oo ku yaala magaalada borama waxyaabahan anjadaha noogu jira aanan hadda weli aanan gaadhin under broceska noocan waxaa ka mid ah in aan mobile app development ama mobile appskii aan ku qalabayno dhammaan websaytada wadanka ka jira oo laga booqan karo mobilka si uu qofkii uu gali karo isagoona combyuter aana furan oo w w aana qorin uu mobilka ka gali karo waxyaabahaan hadda samaynay aanan ku qalabaynayno business sectorska waxaa ka mid ah softwares kuwaas oo u sahlaya xisaabaadkii ganacsiga mulkiilaha iyo maxay ahdeen shaqaalaha meherada ka shaqaynaya waxaana ka mid ah systemyo aan u bixinay inventory management system systemyo kale oo waxaa noogu socda portal oo isku xidhaya jaamacadda ardayga financeka iyo waalidka macnihii ardaygu haddii uu lacag bixiyo itixaanka uu eegan karaa waalidku ardaygiisa uu la socon karaa also maxaa ahaydeen macalinku waxauu soo gelin karaa dhammaan wixii course materialha oon hadda development noo ah oo under process noo ah
xamse waxaad tilmaamtay in ganacsaduhu uu mobileka kala socon karo dhaqdhaqaaqa ganacsigiisa shirkadiisa gurigiisa waxyaabahaasoo dhan kaaseedu u hindisteen ama se qaabka uu yahay markaaad noo sharaxdo waa sidee
waxa weeyaan waa security surveillance waa c c t v camera waa kamaradaha casriga ah kamaradahaasi waxay kuu sahlayaan in kamaradaha marka aan xidhno aan ku connectrayno internetka kamaradihii ayaa waxaan fahansiinaynaa internetka kadib waxaan ku xidhaynaa mobile application mobile applicationkaasi wuxuu kuu sahlayaa meel kasta oo dunida aad joogto inaad la socon karto ganacsigaagii maye xaafadaadii maye maxay haydeen anywhere aada ugu tala gashay kamaradaasi inay ka shaqayso mobilkaasi waxaad samayn kartaa videoga ay kamaradahaasi duubeen dibbaad usoo celishan kartaa adoo magaalo kala jooga adoo wadan kala jooga dibbaad u daawan kartaa recordinka ay samaysay afar iyo labaatankii saacadood ee lasoo dhaafay dibbaad usoo celishan kartaa asame time waxaad ka qaadi kartaa picture baad ka qaadi kartaa waxaad u samayn kartaa waxa la idhaahaa mobile sensor application haddii ay wax imaadaan dhibaato ah wax sensors la idhaaho kamaradaha la raacinaya jira kadib kuu sheegaya inuu dhib ka jiro guriga macnihii kasoo qaad haddii gurigii dabqabsado mobilkaaga ayaa alarmi kuu samaynaya waxaana kuusoo gudbinaysaa kamaradii ku xidhnayd guriga si aad mobilkii alarmigii kuu sheegaysa waxaasoo dhan maxaa sahlaya markaas
horta waa kala gaar marka applicationkii la idhaaho mobilku ku jiraa waa gaar marka kamaradii la idhaahana waa gaar internetkiina waa ka saddexaynaya saddexdaas oo laysku xidhay ayaa shaqadii oo dhan kuu sahlaya macnihii shaqadii function inay noqoto saddexdaaba sahlay kamaradii markaan qalabayno waxaan ku xidhaynaa internetka internetka markaan ku xidhnana waxaan fahansiinaynaa mobile application aan ugu talagalnay si uu qofku ula socdo ganacsigiisi iyo meheradiisi waxaad tilmaantay oo kale inay jiraan telefoonno bilaasha oo aad samayseen oo mobila seed u samayseen telefoonada aan samaynay waxaa la idhaahaa panasonic bbegas ama local telephone weeyaan waxaa lagu isticmaali karaa xafiisyada dowladda wasaaradaha xarumaha isbitaaliska waayo waa waxaa dhici kartaa iyadoo tiyaatarka qalliinka lagu jiro in dawo loo baahdo farmasigii meherada farmasigii meherada markaa waa inuu telefoonki mashquul ahaado ama telefonkii qofkii bersonaalka joogay onu ka xidhan yihin marka waxaan sawirto gelinay private telephone oo local ah oo cambany cambany kasta uu ku shaqayn karo at same time haddii la charge garaynayo combanigaas organisationkaasi ogolaado sanadka boqol iyo konton dollar baan ka qaadaynaa wuxuuna u noqonayaa international telephone telefoon kasta ayuu garaaci karaa oo wadanka gudihiisa waana free waxaana u sahlaya waa qalab serveris aan u brograaminayno technical i t ah as i t markaa ma wuxuu isticmaalayaa anteenooyinkan shirkadaha isgaadhsiinta may waxa anteyna ama isticmaalaya waa private business waa private telephone private telephonekaasna waxaan u dejinaynaa tobology u gaara tobologygaas ayuu ku shaqaynaya haddii local aan u dejino local buu noqonayaa haddii internationalkii iyagu ay organisationkaasi ay ugu talagalaan inay iska sabortgareeyaan lacag loogu talagalay anagu bolisi ahaanaan ugu talagalnay waxay helayaan in ay international isticmaalaan marka waxaa la isticmaalaya tobology within internet internetka ayay ku adeegsanayaan inay international call ay sameeyaan localkana waxay ku adeegsanayaan tobology u xidhan oo localka organisationka ama xafiisyada gaarka ah ay ku wada isticmaali karaan free telephone oo local
weli suuqyada ganacsiga xamse ma u bandhigteen barnaamijyada iyo brogaraamyada noocan oo kale ah oo ma iibgeysiin
waan u bandhignay waana wadnaa waxa waxaa la dhahaa market strategiga waxa weyaan in marketing la sameeyo marketingki waan wadnaa kambaniyada qaar waynala qaateen dadka qaarna waxaan sameynaa trail trail version macnihii inuu muddo systemkan free ku isticmaalo shan iyo toban cisho maya bil maya intuu isagu idhaha waan kaga bogan karaa koob iyo labaatan cisho kadib markaabuu faa'iidadii ogaanayaa faa'iidadii markuu ogaado ayaan u bandhigaynaa system cosystematiinkiisi ama budgetkiisii kadib saasaan iskula qaadanaynaa qofkii ganacsada ahaa ama organisationkii markaa ma idinkoo kooxaba oo shirkadiinan himilo software solutiona mise waa idinkoo injineeradii bartay computer scienska
waa anaka oo ardaydii jaamacadda eela ka baxday laakiin ah shirkad iskugu tegay himilo software solution ladhaaho shirkaddan waxaan ugu talagalnay dee far keliya fool ma dhaqdo macnihii marka la isbiirsado qof iyo technical gaara ayuu kuu hirgelin karaa ama fikir gaara oo qofkan ka dhex guuxaya ayuu hibadiisa macnihii bannaanka usoo dhigi karaa marka waxaan u adeegsanay annagoo ardaydii jaamacadda ka baxday ah in aan cambany himila software solution aan kaga hirgalno wadanka oo dhan aanan ugu talagalnay in aan dhammaystirno wax kasta adeeg kastaoo looga baahnaa i t-ga
intaas waxaan ku soo koobaynaa kuna soo gunaanadaynaa barnaamijkeennii hibada iyo hal abuurka oo maanta idinkaga imanayay magaalada boorama isla markaasina mowduuca aan kaga hadlaynay ee aan ku soo qaadanay oo ahaa dhallinyarada ka qalin jebisa jaamacadaha iyo waxyaabaha ay ku soo kordhiyaan bulshada waxaana inoogu marti ahaa laba dhallinyara oo wax ka baratay jaamacadda eelo ee magaalada boorama kuwaasi oo kale ahaa siciid cismaan cadare oo ah farsamo yaqaan isgaadhsiinadoo ka baxay kulliyadda isgaadhsiinta ee jaamacadda eelo iyo xamse cumar cismaan oo isna ah farsamo yaqaan bartay cilmiga i t-ga kana baxay kulliyadda kombyuter science ee jaamacadda eelo ee magaalada boorama tan iyo kulantideenna dambe waa anigoo ah haashim sheekh cumar good oo barnaamijka idinla socodsiinaya idiinla soo diyaariyey oo idinleh sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay haashim sheekh cumar good dhegeystayaal halkaad kala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a waxaad ku soo dhowaataan xubintii ciyaaraha maxamuud mascade ayaa inoola diyaara
kulanti waxaanu wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda duhurnimo kooxda kubadda cagta e f c banmouth ayaa waxa ay gurigeeda kula ciyaartay westbermij albion laba iyo hal ayayna kaga badisay hadersfield town iyana gurigeeda ku ciyaaraysay waxaa laba iyo waxba ku qabatay kooxda kubadda cagta crystal balas everton laba iyo hal waxay kaga badisay kooxda stoke city haase ahaatee kooxda kubadda cagta ee liverpool oo gurigeeda anfield ku ciyaaraysay ayaa waxa ay shan gool iyo waxba kaga badisay kooxda watford ciyaaryahan maxamed saalax wiilka u dhashay reer masar ayuu ahaa xidigii garoonka isagoo dhaliyey afar gool oo ka mid a shantaasi gool isla markaasina goolka kale ee shanaad uu dhaliyey ciyaaryahan farmino isagu kubadda u calaqay ciyaaryahan maxamed saalax ayaa tan iyo markii uu ku soo biiray kooxda kubadda cagta ee liverpool waxa uu gelgilayay garoommada kala duwan ee waddanka ingiriiska iyadoo haatan ciyaaryahankan lala meeldhigo wiilka reer argentina ee kooxda kubadda cagta ee barcelona oo laleeyahay maxamed iyo meesi markay kubadda timaado waa waxba isma dooriyaan ciyaaryahan maxamed saalax walow uu ka ciyaaro baallo haddana waxa uu u muuqdaa weeraryahan ku farayaraysta gooldhalinta waxa uu leeyahay haatan labaatan iyo siddeed gool oo horyaalka waddanka ingiriiska isaga ayaa gooldhalinta ku hogaaminaya la arki doonee maxamed saalax sannadkan in uu u qalmo in la siiyo abaalmarinta ciyaaryahanka ugu wanaagsan ee dalka ingiriiska oo marka la eego booska uu ka ciyaarayo goolasha uu dhaliyey iyo marka uu kooxda liverpool ku jiro sida ay kooxdu u tahay koox kale in ciyaaryahankan abaalmarintaa la siiyo iyo in kale dhinaca koobka f a kaabkana laba kulan oo ka mid ah ayaa la ciyaaray kooxda kubadda cagta swan city ayaa gurigeeda lagu dubtay oo kooxda tottenham hatsba ayaa ka badisay oo saddex gool iyo waxba ayaa lagaga badiyey ciyaaryahan arigson ayaa labadaasi saddexdaasi gool laba ka mid a dhaliyay halka gool kalena arig lamela uu u saxiixay hase ahaatee kooxda kubadda cagta ee manchester united oo la ciyaartay kooxda brighton of albion islamarkaana ku ciyaaraysay garoonkeeda old travord ayaa waxay ku badisay laba gool iyo waxba kooxda kubadda cagta ee manchester ayaa ka imaanaysa guuldaro ba-an oo ka soo gaartay koobka qaradda yurub ee champions leaga oo kooxda safiya ay gurigeeda old traford kaga adkaatay macalin morinio oo arrintaasi ka caraysan islamarkaasina aada u dhibsaday guuldarrada ayaa hadalla kala duwan maalmo doora ku hadlayay hase ahaatee kulankii xalay kadib waxa uu si kulul u weeraray ciyaartoydiisa marka laga reebo ciyaaryahan matij oo qadka dhex uga ciyaara iyo wiilka da'da yar ee ka yimid kooxda kubadda cagta ee manchester united kuwooda da'da yar oo isagu in dhoweydba maalmahan kooxda qadka dhex uga ciyaara islamarkaasina la ciyaarayay matij waa ciyaaryahanka la yidhaahdo mactamane waxa uu leeyahay morino marka laga reebo labadaasi ciyaaryahan kooxda inta kale ma aanay muujin in ay u qalmaan usii ciyaarista kooxda kubadda cagta ee manchester united sidoo kale waxa uu ku tilmaamay in wixii uu ka dalbaday markii ay garoonka tagaan aanay u fulinin sidoo kalena ay u muuqdeen ciyaaryahanno aan diyaar u ahayn in ay ku ciyaaraan maaliyadda kooxda kubadda cagta ee manchester united macalin morino ayaa caan ku ah marka guuldarrooyin isciga ay soo gaaraan in uu eedda iska wareejiyo islamarkaasina uu dusha ka saaro ciyaartoydiisa waxaa lagu xusuustaa sidii isaga iyo kooxda kubadda cagta ee chelsea ay ku kala baxeen markay iska hor yimaadeen ciyaaryahanada hazard fabrigas iyo qaar kale oo kooxdaasi ka mid ahaa waxauna macallinku markii dambe iskaga holeelay kooxda isagoo aan waxba gacanta ku haynin hase ahaatee waxaan la ogeyn isaga iyo manchester united halka ay ku kala dambayn doonaan maadaama haatan uu bilaabay weeraro ka dhana ciyaartoydiisa dhegeystayaal xubinta ciyaaruhuna waa naga intaa tan iyo kulan dambe waa mascado idila sidaa iyo nabadgelyo
maxamuud mascadiyo ciyaaraha intaasi aan uga gudubna markan ah nimco yaasiin caraale iyo cabdinuur calaale iyo heeskii jacayl lama moosi karo
jacayl lama moosi kara oo sidii mayay gudaa wiirood buu kugu dilaa jacayl lama moosi kara oo sidii mayay gudaa wiirood buu kugu dilaa midiyadaab lusitaa halbowlaha kaa marshaa micida waa loo dhintaa haa masiibadu way jirtaa midyadaab lusitaa halbowlaha kaa marshaa micida waa loo dhintaa haa masiibadu way jirtaa midha haggee sare ku yaal mar baad u mililicdaa dadkana waad uga midee la midh haggee sare ku yaal mar baad u mililicdaa dadkana waad uga midee waxaan ku matalayaa maqano meel fog jira hase meherkaaga teg yihiin miyaa malab loo tuqaa waxaan ku matalayaa nin maqano meel fog jira hase meherkaaga teg yihiin miyaa malab loo tuqaa dhemacan loo saydhiya abooy muradka lagu xidhaa macan loo saydhiyaa haa muraadka lagu
adiguwadimabise imayracayo imiray mawjada hosan ku dhacayadiguwadimabise imayracayo imiray mawjada hosan ku dhacay dhexdooda kuma haya ilaa madaxa qarsoon madgaabsha mugiija cayheel inta miliqsaday ku mumay dabeed muudsaday margaday maragtiisaygu xidhan kumadheeno ismood dabeed muudsaday margaday maragtiisaygu xidhan kumadhay aanoo ismood sidayda hadduu ku mudo dushaaday ka muuqawayd murtida waxaan uga socdaa haa ma moogin midhibkaan jecla
cododkaasi nimco yaasiin caraale iyo cabdinuur allaale iyo heeskaasi jeceyl lama moosi karo ayaan intaasi kuu soo gabagabeynaynaa guud ahaanba idaacaddeenii barnaamijka dhallinyarada maanta oo dhinaca iskudubaridda uu joogay iyo farsamada bashiir abikar ayadoo dhanka kaleetana aan idinla socodsiinaynay tabinta anigoo saare cabdi axmed iyo jaamac buula jaamac teeri kulanti dambana nabadgelyo
mati dumarku hadaaragu maamuleen muradkooga ka luma marwey waa mati dumarku hadaaragu maamuleen muradkooga ka luma mawilaa lagu hodaa muddadu kaga baaqsataa murtiina waxaan uga socdaa haa hadday arrimihii murgeen mawilaa lagu hodaa muddadu kaga baaqsataa murtiina waxaan uga socdaa haa hadday arrimihii murgeen adse muruugaysantay anuumayalkaan qabtee inaad iga marantaa